waxaan u gudbaynaa sixihii gabayga ahaa marka ugu horeysaba aan kusoo dhaweyno saaxiibkay gandaal maxamed cabdullaahi gandaal oo aad wada taqaanaan gabyaaga weyn oo aan doonayo maanta ama ka codsanayo inuu noo tiriyo gabaygii ugu horreynba kas iyo maag kas iyo maag iyo gandaal aad baad u mahadsan tahay abwaad makaysi sida aad iiga codsatay ama ay kuwa aqoon tahay munaasibadan waxaan bilaabayaa gabaygii ahaa kasiya maag kasiya maag magaca wuxuu kula baxay markii ay midoobeen afartan urur ee s n a ayaa masheekeen iyo wixii lamid ahaa waxay yidhaahdeen hawiyuu noqday ogaadeeni hawiyuu noqday kasiya maag baan u noqonay mabda isku raacnaya iyo noqonayaaba kasiya maag baan sida u yeelay baan kasiya maag waa kan murti gabayna hawlaha maantada iyo midhaha suugaanta waayada ma doonayn inaan tiriyo miindee markigii tukiya xuntadii dabiimaleegeeda malabsigii maqaarkaan wasiya maanta lugaley dawacadii manuusaystay iyo madow wasiisiiran guudii dhulwaagiga sinadii beenta malabaysay malabaysay macallinkii fircoon iyo malluug muhasallaha cooday murtad iyo majuus naag wadoon nacay dhagxaalwaaya alwaaya makhluuq iyo markay noo tireen moogayaal ururay magaca s c ema daqsigii irinrigsiinaya ee inuu marooqsado fakeray sharaf mudnaanteena innaguna barkeen maan la-aan kula masaanoogay welibana masxarad muusigleen ugu madiixaye midkis iyo mid loo soo dhow iyo koosmadaahimadu markii ay malkada noo galeen munaafiqiintoo dhan nacas baa halkii lagu makala gara nin maandowle welibana magmaaj kala dhigaa meena loo dhigay kala nurugtay maankoo gedmaday ninkii bixi waayey mahubsada markuu yaabayas gacanta maad saaray go'aankaan mulkinay baan saboo mahadinaynaaye cirkoo muluulay miidaalada ay maya hilaacaya balligiiyo markiiyo laagahoo wada mugoo dhaafay dhulkoo mulayna doogoo mag baxay maanyaka qubaysay minaygiisi geeloo dhalay maqashu taataallo caanuhuna ku soo naaxdumeen igad maqaashinta geesta midig dhaguhoo ay maqlaan doobtii inu mayle bidixdana hablihii maanta siyo maydhaxdoon aragto meeshu tahay yodii sheetolkaashisa iyo meesheeda ninka helay martabadaa adduunbaawil muunadiya wax lamida sidaan maanta nahay sharaf muhiimkeeda go'aankaan mulkinay baan sabow mahadinaynaay ha yeeshee mallaayadan sirkee mana gadaynaya waa inaan mid ay wada samreen aad u maqashiiyo runna lagama maarmee kusaa kasiya maagay iska daa muhurihii hawiye magaca soomaali muslim iyo amqaarkaa mabda'a meel isugu keeno isagaan macay iyo ka dhigan isagaan macay iyo ka dhigan midig walaaleen ururada midaynkii shacbiya mowqif u heshiiyey s n a ninkii murug ka qaba maralka howsiiko marhindhaaf manaabadan dhacday ee meydka badan keentay shaahid baa mar hore sheegay oo mariyey suugaan murtiguu tilmaamay ahay saad u maqasheenba masow aabbahay iyo sidaan magan ka soo gaaray rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuul mase inaanu nahay oy sallima meerka noo tahay oo weliba kaga meydcaddahay meesha diidani inaan malab rag kale loosii kulay wax uga meedeeyo oo meesha taagnahay anuu mulugna leeseyn saddex magaca leexaa sidaa layma maraysiiyo masallaha ninkaan ii dhigay aniga uma meydso ninkaan aniga muuqayga tegin midig ma saarayo macnuhuu tilmaamay wakaa taagan maantane majaal kabad malaydaba watoo moolka lagu tuuray mareegaha sirqoolkuu mid yahay magacan daaraday sidii maaskaraatiba haddii midaba loo yeelay iska daa maquur lagu barkiyo geedismarintooda masjidkaa hadday nagu dhahaan waajib maan gudan ma ogolin madaahimo dambe iyo silif masheekeen ma ogolin manaafeedsada iyo magac hadaagii ma ogolin malaal iyo bilaal lagu dhex meeray ma ogolin wixii kala maldihi mudanka soomaali makrib iyo maktigi waysku taalmayna kala dheen mardabiya makiya daalimnimo kaa'in maydidi mugdi iyo madow gudahay anigu kaa maarmay masado iyo beriis moos horaa beer u mariseen warsadihii malenka iyo mugaab iyo mareegay macdinka iyo birkii waa farteen maarkunool iyo uwa inkastoos maqlaayo muddaba gooni lagu maalay alla waa maguudba ma jira ciidda mariyaay tuballay mulkiilaan hawaana meersamay kala maran imaamkii dhulkuna nin iyo meeshiis ha yeeshee midaan kuu qadima waa maslaxada dal aad moori duugtood adigu maniga may qaaday oo moolimaasii lahaa cayd la macamuulay goortii mar hore kuufukaad mooday weligaa caqli miriray baa leedahay iyo maan dambiile muskilo aad adigu beertay baa sax u malaysahay gaaladii magoog ay qoreen maalig oranaysa dabaya culaxaad weritaan maadabiyadiina in macallinkiinii xumaa waa mid luhubaay in birkii maamuusana la yidhi macilli baa kuwiy markii aad masiibada wadee dabin maleegaysa raggii samidka wada miisan jiray maanta kugu diidi cadaa midantay meel kuu naxdana mala ogaadeen marsadii ku dhaahoosiinku masjidi saandooyin asmadow kismaayiya dhasheegu hobahii qaadi intaan malag casuunku ugu iman maal iskaga dhoofi maslax iyo qadiisiya nujuud maxay siyaasiin markaad marin ku toostay ogowgu khataa sharaf saacad mirig ba noocdaatiin waana loo maray aan caddeeya meeshaas si aad muran u daysaan soomaalow madaalow burkiya noolow madax weyne sidii duul mucaarada ninkaad moosir ku cadaysid ee mirig amxaaradu wadaya gelisay miiraan isla moqorradaadii gudiga dabiga maalkeeda midig iyo bariba waysadii kaa lugmeedsaday adiga ku maadsaday dibkiga oo himida qururadii kaleetee mintirayda saliskii muqmaysnaa kolkii muruka loo sheegay inay guul mirqaantay ahayd oo masxaradaan midka madaxu kuusnay cediya layntii madaxdiin maxamuud saleebaan ma filin muruga taariikhi ninkii saa madaha kuu tala idinma fuuleyey isagoo maskiin oo fadhiya midhacdii buurdhow inaad moodkas weynoo dhahdaan lama maleeyayo maxaan kuga xisaabnaa maqlabe maandow kula yaad muqtadiyan kanfaashigu muxuu yahay mugaasiin ma s s g f baad maydhay oo bixisay maamkeen oo esig s baad magacsatay oo k s maamulay waxaa gabay mucdii saartay oo maarsan runa sheegay ninkay yidhi ma sheegteen sidaa tahay ma moodin macnaha macnahay ku timid eegadeen leebilaaca tahay mabda kaa wadeeraa u daran ood masaxan tahay hadba meelugoodkeedii dilee waadna marateen bal inay yartaad midir darteen meel waxa idin siisa intaad moorgan raacdaan la degasada ma reexan kala marana maamkii dhulkuna nin iyo meeshii ha yeeshee kala maranay maamkii dhulkuna nin iyo meeshiis mulki gabay naxwihii maanfada iyo midhihii suugaan suugaan maskaxdaydi gaabnay halka aan ku maradhaa abwaan mawsadaadaan tabaasoo mugabideeda aniga muslim iyo bukhaariga intaad qaadata minhaaj maxkamad saartaya iyo midida aad u marisaaba adoo mudan makaysow guddoon gabayga miilay